magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay buugga barwaaqa laga sabuulisan yahay oo alifay cabdicasiis sira daahir cabdicasiis bu'aale oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada soomaaliyeed madasha bandhigga munaasabadda buugga ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid ah golaha wasiirada dowladda jubbaland xildhibaano maamulka degmada kismaayo xubno ka socday shirkadaha ganacsi salaadiin ka dhaqanka dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada kismaayo cabdicasiis ira daahir cabdicasiis buaale oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada soomaaliyeed ee buuggan qore ayaa ugu horeyn ka hadlay wixii ku dhaliyey buuggan waxa uu ka hadlayaa guud ahaan gobollada jubbaland gobolka gedo jubbada dhexe jubbada hoose sidaan ogsannahay jubbaland waa uu ka duwan yahay geyga kale ee soomaaliyeed ilaahay khayraad fara badan ayuu dhex dhiga badiyaan heesanaa webigaan heesanaa weliba laba webi webiga daawa iyo webiga jubba kama jirto soomaali meelaha kale meel laba webi haysato waxaan haysanaa baddi iyo webigii way isku darsamayaan waa faa'iido weyn waxaan haysanaa khayraadkaas runtii buuggan waa buug dalbarasho ah daljeceyl ah dadbaris ah waxaan aaminsanahay in soomaali oo idin siin karno fursado halka maxay ahayd wadamada africana aan siin karno maxay ahayd gargaar bini-aadnimo aan gaarsiin karno runtii buuggan wuxuu sidoo kale uu ka hadlayaa waxbarashada sidoo kale buuggan wuxuu ahamiyad siinayaa faydhoorka caafimaadka caafimaadka runtii haddii aynu deegaanka nahay waxyaalaha dhibaatadan u ahayo waxaa ka mid a duumada in duumadaas aan u helo xal dadkaasna bal calaamadaha kasoo muuqanayo inay bal wax un ay ka fahmaan ugu dambeyn qaar ka mid a mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay madasha bandhigga buugga ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay waxaan leeyahay adeer cabdicasiis bu'aale waad mahadsan tahay hambalyo waa kugu bogaadinaynaa shaqada aad qabatay waana ku garab taagannahay waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala markaad jaamacadda islaada sheegtay wax yar kaaga dhiman yihiin aad soo qani jebiso inaad shaqada ugu fiican jubbaland ka heli doonto mawduucani waa mawduuc nin kasta oo damiir leh uu ama ku baraarugsanaa ama ay dhibaysa wey wasiirka hadda wuxuu ka sheekeynayay cabdiraxmaan deegaanka luqlow uu ka sheekeynayay inaad aragteen iyan kale ma garanayo anigii asagaba in badan ayaan meelaha shaqo ka qaba qabannay dad tiro badan oo barakaca degan dad badan oo ajaanibaan geynaa waxa iigu dhibka badanay aanay sharxi karin baa waxay tahay dadka ajaanibta ah markay meesha imaadaan bay waxay kuleeyihiin kaasoo webigii ma aha haa baddana sotiyi haddaa aan ka soo tagnay ma aha haa dadkana way baahan yihiin macnaha adduunku isma isma waafaqayso waxaad arkaysaa israa'iil oo dhul saxaro ah beero ka samaysanaysa sacuudiga oo dhul dhan dib u dhala rogayso oo beero ka samaynaysa annagana maanta dhulkanagii oo barwaaqo ah oo caramadow ah oo wax soo saar leh oo beerihii meeshaad hal xabo galley ku rido uu booqu soo baxaya ayay dadkanagi ka baahan yihiin marka waa waa topic sax ah wuu asiibay waxyaalaha kale ee dhulkanaga ku jiro ee aan la soo bixi laanahayna warkeeda iska badaaba maalmahan waxaa la sheegsheegayay shidaal baa la helay iyo boqolkiiba sagaashan bay dad kala qaateen oo annaga shan baan helnay iyo bal at least horta shidaalkaaba la helaba